sabuuradii oo joogkaa siddeed iyo toddobaatanaad dadkaygiiyow sharcigayga dhegaysta oo dhegahana u dhiga erayada afkayga afkayga waxaan ku furi doonaa masaal oo waxaan ku dhawaaqi doonaa xusooyin hore kuwaasoo aynu maqallay oo aynu niqin oo ay awoowayaasheen inoo sheegeen ka qarin mayno carruurtooda laakiin waxaynu farcanka soo socdaa u sheegaynaa rabbiga ammaantiisa iyo xooggiisa iyo shuqulladiisii yaabka badnaa oo uu sameeyey waayo markhaati buu reer yacquub ka dhex dhisay oo sharci buu reer binu israa'iil u dejiyey kaasoo uu ku amray awowayaasheen inay carruurtooda dambe ogaysiiyaan aawadeed iyo in farcanka soo socdaa ay iyaga ogaadaan kuwaasoo ah carruurta hadda kadib dhalanaysa kuwaasoo iyana kici doona oo carruurtooda u sheegi doona inay rajadooda ilaa ku xidhaan oo aanay iloobin ila shuqulladiisii laakiinse ay xejiyaan amarradiisa oo aanay sidii awoowayaashood oo kale noqon farcan madax adag oo caasi badan kaasoo ah farcan aan qalbigoodu qumanayn oo naftooduna aanay xagga ilaa aamin ku ahayn reer efrayim iyagoo hub iyo qaansooyin sita ayay maalintii dagaalka dib u noqdeen axdigii ilaah ma ay xejin oo waxay diideen inay sharcigiisii ku socdaan oo waxay loobeen falimihiisii iyo shuqulladiisii yaabka badnaa oo uu iyaga tusay waxyaalo yaab badan ayuu awoowayaashood ku hor sameeyey markay joogeen dalkii masar iyo berrinkii sucan isagu badduu kala gooyey oo iyagii dhex marsiiyey oo biyihiina wuxuu ka dhigay inay sidii taallo u taagnaadaan oo weliba maalinnimadii wuxuu ku hoggaamiyey daruur oo habeennimadii oo dhanna wuxuu ku hoggaamiyey dab iftiinkiis wuxuu kala jebiyey dhagaxyadii cidlada oo wuxuu iyaga ka siiyey cabniin aad u badan oo ah sidii kan moolka laga helo oo weliba wuxuu dhagax weyn ka soo faruuray durdurro oo wuxuu biyo u qulquliyey sidii webiyada oo kale laakiinse iyagu weli way ku sii socdeen inay isaga ku dambaabaan inay ku caasiyoobaan ilaaha ugu sarreeya intii ay cidladii joogeen oo weliba ilaah waxay ku tijaabiyeen qalbigooda kolkii ay hiilib u weyddiisteen damacooda aawadiis oo ilaah bay wax ka sheegeen oo waxay yidhaahdeen ilaa ma miis buu cidlada ku diyaarin karaa bal eeg dhagixii ayuu wax ku dhuftay markaasaa biyo ka soo buuqdeen oo durdurraa ka soo buuxdhaafay haddana miyuu kibisna bixin karaa miyuu dadkiisa hilib siin karaa sidaas daraaddeed rabbigu taas buu maqlay wuuna cadhooday oo reer yacquub dabbaa ku shidmay reer binu israa'iilna cadhaa ku dhacday maxaa yeelay ilaah ma ay rumaysan oo badbaadintiisana iskuma ay hallayn laakiinse isagu wuxuu amray ceerka sare oo albaabadii samada uu furay oo wuxuu ku soo daayey maanna ay cunaan oo wuxuu iyagii wax ka siiyey hadhuudhkii samada dadkii waxay cuneen kibistii malaa'igaha oo weliba wuxuu iyaga u soo diray hilib ay ka dhergaan isagu wuxuu samada ka kiciyey dabaysha bari oo dabaysha koonfureedna xooggiisuu ku hoggaamiyey oo korkoodana hilib buu ugu soo daadiyey sidii ciidda oo kale oo wuxuu ku soo daayey haad baala leh oo ah sidii camuudda badaha oo wuxuu ku soo daadiyey xeeradooda dhexdeeda iyo rugahooda hareerahooda sidaa daraaddeed iyagii way cuneen oo aad bay uga dhergeen oo isna wuxuu iyagii siiyey wixii ay u jeelanaayeen iyagu jeelkii damacooda kaama ay xiisa dhicin oo cuntadoodii weli afgooday ku jirtay markii cadhada ilaah ay iyaga ku dhacday oo ay dishay kuwii iyaga ugu buurbuuraa oo ay laysay raggii dhallinyarada ahaa oo reer binu israa'iil inkastoo waxyaalahaas oo dhammu ay ku dhaceen weli way sii dembaabeen oo mana ay rumaysan shuqulladiisii yaabka badnaa sidaa daraaddeed maalmahoodii wuxuu ku dhammeeyey waxaan waxtar lahayn cimrigoodiina cabsi markii uu iyaga laayey ayay isaga dooneen oo haddiiba way soo noqdeen oo ilaah goor hore doondooneen oo waxay xasuusteen in ilaahaa dhagaxoodii weynaa iyo in ilaaha ugu sarreeyaa uu ahaa bixiyahooda laakiinse waxay isaga ku faansheen afkooda oo carrabkahoodana been bay ugu sheegeen waayo qalbigoodu xaggiisa kuma hagaagsanayn oo axdigiisiina daacad uma ay ahayn laakiinse isagoo raxmad miidhana ayuu xumaantoodii cafiyey oo mana uu baabi'in iyagii haa oo marar badan ayuu cadhadiisii ka leexiyey oo cadhadiisii oo dhanna ma uu wada kicin oo wuxuu xasuustay inay iyagu yihiin bunaadmi iyo dabayl iska gudubta oo aan mar dambe soo noqon imise jeer bay isaga ku caasiyoobeen markay cidlada joogeen oo imise jeer bay calool xumeeyeen markay lamadegaanka dhex joogeen oo haddana way soo noqdeen oo waxay tijaabiyeen ilaah oo waxay ka xanaajiyeen reer binu israa'iil kooda quduuskaa sooma ay xasuusan gacantiisii iyo maalintii uu iyaga ka soo furtay cadowga toonna iyo xataa siduu calaamooyinkiisii masar ugu dhex sameeyey yaababkiisiina berrinka socon iyo siduu webiyaashoodii dhiigga ugu beddelay durdurradoodiina si aanay waxba uga cabbi karin wuxuu ku soo dhex daayey duqsiyo badan wayna cuneen iyo xataa raayo oo iyana way baabi'iyeen oo weliba wixii u baxay wuxuu siiyey diir oo waxay ku hawshoodeenna wuxuu siiyey ayax geed canabkoodii wuxuu ku baabi'iyey roob dhagaxyaale oo dhirtoodii darayga ahaydna wuxuu ku baabi'iyey sayax barafoobay xoolahoodii wuxuu ku soo daayey roob dhagaxyaalaha adhigahoodiina danabyo kulul oo wuxuu ku soo daayey kulaylkii cadhadiisa iyo xanaaq iyo dhirir iyo dhib iyo guuto ah malaa'igo sharac isagu cadhadiisii wadduu u sameeyey oo naftoodiina dhimasho ugama u lexe jeclaan laakiinse noloshoodii wuxuu u daayey bilaayada oo wuxuu dalkii masar ku laayey curadyadii oo dhan kuwaasoo ahaa xooggoodii u horreeyey oo uu ku dhex laayey tindhooyinkii xaam laakiinse isagu dadkiisii sidii ido oo kale ayuu u horkacay oo cidladuu ku dhex hoggaamiyey iyaga sidii adhi oo kale oo ammaan buu ku hoggaamiyey si aanay u biqin laakiinse cadaawayaashoodii baddaa qarqisay oo wuxuu iyagii keenay xuduudkii meeshiisa quduuska iyo ilaa buurtan ay midigtiisu iibsatay oo weliba hortoodana wuxuu ka eriyey quruumaha oo dhaxal ahaan buu ugu qaybiyey oo qabiilooyinkii reer binu israa'iilna wuxuu dejiyey tindhooyinkoodii laakiin way jirrabeen oo ku caasiyoobeen ilaaha ugu sarreeya oo markhaati furkiisiina ma ay xejin laakiinse dib bay u noqdeen oo sidii awowayaashood ayay si aan daacad ahayn ula dhaqmeen oo iyagu waxay u leexdeen sidii qaanso khiyaano badan waayo waxay isaga kaga xanaajiyeen meelahoodii sarsare oo waxay isaga uga hinaasiyeen sanamyadooda la qoray ilaa markuu taas maqlay ayuu cadhooday oo aad buu reer binu israa'iil u karhay sidaas daraaddeed taambuuggii shiiloo wuu dayriyey kaasoo ah teendhadii uu dadka dhex dhigay oo xooggiisii wuxuu u gacan geliyey maxaabiisnimo ammaantiisiina wuxuu ku riday cadowga gacantiisii dadkiisiina wuxuu u gacan geliyey seef oo wuxuu u cadhooday dhaxalkiisii raggoodii dhallinyarada ahaa dabbaallaastay gabdhahoodiina buraanbur aroos looma tirin wadaaddadoodii waxay ku dhinteen seef caramalladoodiina uma ay barooran markaasaa sayidku wuxuu u kacay sidii mid hurdo kaga toosay sidii nin xoog badan oo la qaylinaya khamri daraaddiis calaawayaashiisiina wuu ku dhuftay oo dib buu u celiyey oo wuxuu saaray ceeb aan weligeed ka hadhayn oo weliba wuu diiday teendhadii reer yuusuf qabiilkii reer efrayimna ma uu dooran laakiinse wuxuu doortay qabiilkii reer yuhuuda iyo buur siyoon oo uu jeclaaday oo meeshiisii quduuska ahayd wuxuu u dhisay sidii meelaha sare iyo sidii dhulka uu weligiis adkeeyey wuxuuna doortay addoonkiisii daa'uud oo wuxuu isaga ka soo waday xeryahaydaha wuxuu ka soo waday laxihii ilmaha nuujinayey oo uu raacayey inuu daajiyo reer yacquub oo dadkiisa iyo reer binu israa'iil oo dhaxalkiisa haddaba wuxuu u daajinayey si waafaqsan daacadnimada qalbigiisa oo wuxuu ku hoggaaminayey farsamada gacmihiisa